bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfaylaha saaxib yaala ka dhawaada warka hamiinimo irhaadiyaha warsan qodobada una siinkaa in warkaana hamiinimana waliba aan ka weyna amar dowladda federaalka soomaaliya hore iyo haansaartii ayaa weliba uuse ku dhaqan galay gudo magaalada baydhabo banaanbax laga taagaraayay baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhowaan markaas la magadhoweyna weliba usegeeka ku dhiyay baydhabo garwalada wadow baabuurta shirbadelan ee baydhaban weliba iyo la duldhikay amar bulshada ka nool koonfur galbeed ayaa weliba lankabaagay in iyo ka dadaalaan nadaafadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayran weliba uusa xakameeyahaye covid nineteen weliin uusa kula hadalay arrintaas dhakhaatiirta soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayaa muddo kooban weliba iyo fasaxday duulimaadyadii iyo awal hakiidii tirada dadka amhoodii coronavirus ayaa weliba la sheegahay in uusa deerahay tumun iyo kow kun cudurka coronavirus oo markaas uusan heli dowladda algeria
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
labaatan iyo kowta bilo saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiennimo sabtee u ehednaya hagalaaytantaas ma haayana qodobadii warkaana hamiennimo aan ku weynaayey dhugunsadii alan diyaar garoobo soo faahfaahsan amar horey dowladda federaalk soomaaliya ahaan kubahi ayaa weliba uusa ku dhaqan galay waqtigan gudo magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkan uusa ninka firiyo maxamuud cali cabdulaahi gaabsha
taliyaga ciidanka ilaalada jidadka guda magaalada tanbaydhaba mayuub mukhtaar ee madagaduud iyo weliba taliyaga saldhigga degmada baydhaba mukhtaar ibraahim axmed yaasi wadajira shirajara ay danka qubudana guda magaalada tanbaydhaba iyo weliba yoon ku hadalana baaburta sida shari dardalanka dhahwadow guda magaalada tanbaydhaba onkoorenta shirakayaa weliba usu ku hadlay mayo mukhtaar owsoye taliyaga ciidanka ilaalada weliba guud ahaanba fasax la geliyay dhammaan iskuullada kayaala magaalada tanbaydhaba kulmay markiiana seeday maamulaga iskuulka sayti dowladda federaalka ayaa magasaatay inii fifteen days iskoolaadka soomaaliya oo dhan la fasaxa khaasatan haddana wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo haddana warqalhaneen saarti oo inii iskoolaadka la fasaxa inuun maadaama uuna kumadeedna wasaaraddii koonfur galbeed dadkii maamulayan oo hoos kuhayan uuna kumadeedna marka may ajiimeeyi inii arday uma fasaxna oo may dheraa dayskaasmafasaxna marka haddana may dheeraayus maadaama dhamaystiray go-aanku saabahi ardaygana wada deerna yaa iskoolka haddaan furni waa heysada lamaad haddaan wada sheegnay haddaan fasaxnaysa ad aragahayta inina fifteen days oonu fasaxna oo idoosha iyo roogaan may dheeraayus awaamirtiyo meelal ilaabin oon hogaansana dhinaca kale intiyana rooga iskuulka weliba barxadda iskuulkana kala kulamay qaar ku mid ardayda macruuf primary secondary school kubada ardayda bikala isku macruuf waxaana mayba ku tirsanaa kasanadkan koonfurada qalan yimin doona oo bila heer mayba gay qabto shalay isniintiyaama ee khamiisti in fasax la sheegay laakiin mayba maamuladan guud mayba fasaxay gayga maadaama gayga soo qonokooni waa lamadii sunfuraytona qaadani waan haddana fasaxay taas dartee maana oo sidii coronaviruska ninku badbaadi ilahay dadku badbaadi kora taas darteena nin fasaxay saatin fasaxaji maybana karasana intay iskuulka googan iskuulka ninfasaxay mayba tumishan tumishan maalmood inta la fasaxay waana udurka dartis intee dad fasad darteen in intisaana ugardaarka almujara iskuullada dhammaan dalka ayaa weliba kaga jahaanay imtixaanadii qaadasa dowladda federaalk ee soomaaliya waana tumasha maalmood yaa fasax la geli sababta cudurka covid nineteen olog obsagabintiisa faafadaraadiya cudurka covid nineteen oo dhanka magadari coronavirus iyo weliba markii hore ku dhambalmay dalka saytiya shiino dhammaadkii sanadkiina dhaafnay ee lamada kun iyo toban sagaalkiyaatana horay usoon ka sii faafay guud ahaanba dunida oo dhan
hanisbambahow ka eedan taageero la muujiya oo baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo geerka weliba uusu ku dhiyay magaalada baydhabo shukri ismaaciil axmed iyo faahfaahinta warkaning hayta
weybwa banaan-bax laga taageeraayo baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaali weyba geeka laga qobaday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed weybaha ku qeyd galay maamulka gobolka degmada ururada hanraabta i dhammaan bulshada tumanka xaafadood ee magaalada baydhaba dadka banaanbaxga dhikaayo oo dararka mara jidadka baydhaba iyo weydba iyowadeena boorka qoran hadhawaayowka baarlamaanka lamaad koonfur galbeed lutun iyo sagaalkii bilayo ka dhawaaqana guddiga farsamada madabanaan ee howlowka baarlamaanka aana ku mida dadkii banaanbaxga dhikaay iyo la hadalana warbaahinta fagaaraha degmada baydhabo waligee banaanbaxa kan ka saabsinya baarlamaanka koonfur galbeed oo la dhisi oo la kasalay walaadi usaga sharaan lahay sagaalin iyo shanti qof la kasalay madaxweynaha madaxweynaha koonfur galbeed ciibtii isugu kumidanaay amba shaqadii usuga liigeedmadii amba nidaamkista suhuuriga ahe oo koonfur galbeed lahaytiya ka dhagaagi dhammaan dadweynaha mayliska kooyi mayliska kooyana geedka farxad farxadaasoo eh baarlamaanka cusub dowlad goboleedka koonfur galbeed yalan xambaliyeeyahay walaha dhawaayahay farxad oo maadaama may leerahay isugeeka bulshadii reer koonfur galbeed waa kala cusub umbari maarnee farxada maarneeda geeka meelasirigna waa isagna gudoomada hanraabta degmada baydhabo xaawuso korcali oo yaana ka hadalaasa afka balaanta iyo dhimasha sheegantiyoo ka faraxsan yihiin holowka wanayn dararnay banaanbaxna ka taageeray xukuumadda lamaad ee baarlamaanka lamaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shalay naeeda raati mayla raayis laka ansaxiye mayla raayis degmada baydhabo wanayn tan ku hambaliyeeyeen dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed wali lana mayla raayis baarlamaanka lamaad wali lana hadhawaaw warina koonfuray shaqo hufun iyo horumar iyo mayla raayis deegaanku siisa ka deerifadii dalalka islaamidka gabagabadii gudoomiyada gobolka baay cali wardheera doyow iyo gudoomiyada degmada baydhabo xasan maalin axmed biikola iyo dhimisha ku hadaran hanis bambahawka geeka
may hambalii geeka jeediye waayne siwilan dhisi oo dadweynaha reer baydhabo ka faraxsiyiin gobolka baay dhammaantiyo iyo koonfur galbeedba guud ahaan qaabdhismeedka oonaytoy baarlamaankii lamaad landhisi koonfur galbeed kaasoo ka salaysan mayleraay baa xildhibaano oo tayale dhalinyaree iyoonaytoy baarlamaankii oo dhismeejey isqobsi walban lahayn nibidi iyoonaytoy xasiloonidii laka dhisi maynka hambaliyeena taasay hogaanka madaxweynaha odayaasha dhaqanka oo xahulidii oo suubiyan mayleraay siwifungaan xuleen guddigii farsamada oo baarlamaanka dhisowshay lanbii oonaytoy siifufugyoona oo habaysan hakabiyen eed iyadanka faraxsanna taageerada maylaraaysan wahaa baarlamaanka lamaad oo isteedka koonfur galbeedyaa ninbanaa bahay rag kale ninbanaa bahay madaxweynaha isteedka cabdilcasiis xasan maxamed oo ku guulaysiday buuqlaango buulka dalin usuur walanka hambaleeyay taasi walbanaa bahay waynu marka codsadaane in maylaraaysan waxaahay dadweynaha khadayb galay banaanbahan sharaf weeyan layn ammaanan way kala ammaanana meelaada guddoomiyayaasha xaafadaha ammaanana way ammaanana ururka haweenka waayahay hanas may haayana mas-uuliyiin ku hadalaasi banaanbaxa geeka kudhihi baydhabo kaas oo laka taagaraayay xildhibaanadii dhowaan markaas la magadhowi oona markaas lanka tiragelay inay markaas usoo ku sheegaya dowlad goboleedkan koonfur galbeed waa la nagadaayan xildhibaanadii lamaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed weli dhugunsidayaal warkii hamiinima raadiya warsan iyo dhugunsadaha tan xaruntiis magaalada baydhabo warsan yaa kula dareerka warqad markaas iscasilaadka eedan oo markaas mardhawaati hadeertay warqabadka idaacadda warsan yaa weliba markaas yaan qornatesada tan waana xilkii wasiirnimo heshiisku ku kacasilay wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan xasan maxamed usaama warqado oo qornatesada tan ka dareerta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen ujeedda iscasilaada xilka wasiirnimo ee wasaaradda amuuro dastuurka bismillaahi raxmaani raxiim mudane madaxweyne oo guddoon salaandiiran weliba meelan ahkeenka gudbiyaya warqada iscasilaadey xilka wasiirnimo ee wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka oo aana markaas adeegmaga dhowtay taariikhda markii iyo haytii tuma i sadeedii bili lamaad labada kun iyo tuma i sagaalkii mudane madaxweyne walibaan eed iyo eed laakiinku kuma hadnageeya muddadii halkasan ahaytii wada shaqaynta iyo weliba kalsoonida ada markaas insyadii garabna markaas ada insyadii sidii ada sidii aan angudud lahaayay waajibaadkay shaqa waana oo aqbala iscasilaadin walina kaloo ana meelin markaas aan ku mahadnagaya shaqaalaha wasaaradda ee arrimaha dastuurka golaha wasiirada hay-ado shaqada noo dhexayti iyo weliba dhammaan cid alaala idii markaas galanoosidii intii xafiiska ana roogi yeeri wasiirka oo iscasili walina saas oo kale ana cid kasta oo reer koonfur galbeed ee ana ku codsideya oo walna markaas ana warqadan ana aan ku gudbiyeyni iyo markaas iscafin in muujiyaan ana afyayon iyo afyan yeeri wasiir aadan xasan maxamed usaama wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka koonfur galbeed oo warqadiis galabtan habadii ka eedan iscasilaadiisa darawalada wadaagan baabuurta shalbedelan ee magaalada baydhabo ayaa weliba markaas laha karogayay amara maxamuud cali cabdulaahi gaabshaha ayaa markale faahfaahinta warkaninhaaya
taliyaga ciidanka ilaalada jidadka guda magaalada tanbaydhaba mayuub mukhtaar ee madagaduud iyo weliba taliyaga saldhigga degmada baydhaba mukhtaar ibraahim axmed yasi wadajire shirajara ciidanka dhubudana guda magaalada tanbaydhaba iyo weliba yoon ku hadlana baaburta sida shari darada lankadhahwado guda magaalada tanbaydhaba onkoorenta sharakiya weliba hoose ku hadlay mayo mukhtaar owsoye taliyaga ciidanka ilaalada jididka magaalada tanbaydhaba weliba noo soo sheegay intii marar badan yoha saaran amara in waadooyinka magaalada tanbaydhaba sakowlelanka dhahwada korna baaburta badan mootobajaajada hanasayti oona taliyagusu sheegay intii marar badan yoo gacantaha ka dhikan bajaajooyin oo wadaan dhalinyaro qaangaarna hanasaytoona khatarka ee naftiyo iyo weliba nafta shaabka kala wakigeesan baabuur meedagasku dheh suumadu hoolada saaraha hadda waa suumada faawo matalan haddada baabuurka meedamiirka damate oo aad geesan lacnate yaqumukadimi lafoonta kadimi maya eedi kare hoob aad geesan weyteen hebel hebehelayaa meelikiin keesadate wakigeesan kabikadikiin jeertan meelkasuusay waysiin sheegahay ama yaraade ama minade baabuur geesan inlaan baybayo marbada ma siin sheegi hadal gaaban hadal dheerasiinka sheegi muddo wararsataa xaalad jeerta caawiye muddeen araye inuga yaro kubin jirtee ama tumiga maalijisama jara oo baabur yarawn araye oo shalan ingogalaana saas caawiye taliyaga saldhigga degmada baydhaba mukhtaar ibraahim axmed yo dhinayo kale weliba usubaaqan diray milkiilyaalka baaburta safaro iyo weliba haa magaalada ka dhaha shaqeeyawa sa-adnagalan haqijay inti baaburtiyo iyo ongoosadaan taaraga maadaama magaalada baydhaba iyo hagalan baabuur kaled oyo kumidayina haan jubbaland iyo weliba haan puntland aana sayti ona ciidanka sii baasaguda magaalada baydhabo waana lanshalbikorna haan taaragada haysada iyo weliba haan taaragalaanta e oo ka saabsan amni ka saabsan oo meelaraas ka saabsan gaadi oo meelaraas lakista maaraw baydhabo mase koonfur galbeed waa haalad amni daraadiya uga baawartan goosadaan taargiin inta tala gale ogoonsidaan dowladda madaas ku dhisan lakiyo taargiya la hayta inay qaadadan kumad adkeeyeen baawarka ilaahna taargaha haaladani kontaroolada buliiskudooda isgoonsidadeedu kontarooladadeedu dhammaan wali lanaa meelaraas dhabaka dhanna haalad amni hata malka ogaada karo baawarka weli guduba weli magaaladooda mal og weli falahan ini goosdan taargaha koonfur galbeed haanoo taarga diblaan la yiidgan haanoo taarga diblaan la yiidgan haanoo taarga oo federaalka yiidgan madara makorta baawarta magaaladooda wal istaraasa wal baawarta dhammaantay wal waqti dhow hadalya halin taargi koonfur galbeed yiidgan ku yiri bookii bisha la yiid maxamuud cali warbaahinta warsan baydhabo
bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya ayaa weli ballanka baagay inay iyo ka dadaalaan nadaafadda cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo faahfaahinta warkaninhaye
shirjaraay doogeeka magaalada baydhabo iyo ka qobodan maamulka degmada iyo kan gobolka baay iyo waliba iyo baaqa ku saarana sidaiyo bulshada koonfur galbeed iyo nkugaasha amada lahaayeen cudurka coronavirus oo safbileeran kamarahaya caalamka yoona kiiskiinka horreeyay laha ku sheegay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooda iyo weliba uuse bulshada koonfur galbeed soomaaliya aan ka baaqay iniyo ka dadaalan nadaafadda waaniyo badyan alla tugowka baydhabo iyo gobolka baay dhammaantiyo bulshadiisa baydhabo baadan jeedin fadaan ka hadalow mayba sii sheegana ini siisin adduunyaduba kuwar haytan haddii aadi udurreerow coronavirus oo fara kaloo adduunka ka hay saas daraadiye baaq mayan jeediyaane ini dadweynaha wali atiku bilaawada ogaadaan ini oonay tahay sidii horseeda fadhilan weliba waajibka ata tillaabooyinka la qaado oo kaa boogna la qaada ay faraana dhammaantiyo muslimiinta dhammaantiyo ini marka guriga ilaahay tuugan ini cudurkan ilaahay aanin deersin oo guud ahaan soomaali iyo muddada ilaahay ku haay ini qur-aan lan welba akhri meel welbana laka akhri kabacda tillaabooyinka oonay tahay laka ilaaliyo oo laskuka ilaaliyo unka anka anka muhiimsan oo lana sheego may buu ahaa ini oonay tahay nadaafadda laka dadaal ganyo dhiga mar welba laka dadaal ganyo saabun laka dhig dhimiska dhawaana dadka lisha dheerada salaanta oo gacanta lisgiyow asalaamu calaykum lay haata oonay tahay galyaal la nisgelin nisasalan yaa faraana dhammaantiyo bulshada nooc welba imeel welbiya roog may waa udur oo masiiro masiiradaasna ilaahay ini noohaa ya tuugan ilaahay mahanadeersii
maamulka degmada baydhabo oo markaas ankabaagi shicibka baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed inay iyo nadaafada ka dadaalaan warkaasna baa nila daraysay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan dhugunsidayaal meelo warkaasi kukooyaha raadiya warsan ee baydhabo tirada dhimashada jirida coronavirus iyo koran dhaaftii shan kun gudo yurub walina markaasa si daran usankafaafay talyaaniga spain iyo jarmalka walina ushada walina lahatabiyaha ero inii kor usankahay cudurka iyo ona dhimashada adduunka dhan coronavirus usadeerahay tuman iyo kooko talyaaniga iyo waliba uu shacabku qaaday libowa labaatan iyo todoba dhimasho ah oo oo dhimasho oo dheeri ah jimacdi lahdaafi wadarta tirada dadka an amoodi cudurka coronavirus dalka talyaaniga iyo hadda waliba la sheegahay iniyo diirasa afar kun iyo soddon iyo lama qof waliba kor ankahay tirada dadka n amooday cudurka corona gudo wadanka spain oo markaas iyo diirtii kun iyo lama qof sida markaas iyo sheegaha mas-uuliyiinta dalkaas ku dhawaada labaatan kun oo qof yaa waliba usu kadhicay cudurka gudo spain meela kun shan boqol siyeetan siyeed iyo ku kahan cudurka xog markaas yaa aruday jaamacadda jones ee dalka maraykanka iyo waliba ayaa muujiyahay tay inay markaas xaanu ku badan lama lama kun waa lama boqol iyo lixdan kun kiis xaanu ku badan li boqol iyo lixdan ili wadan meela siyeetan iyo todoba kun oo qof iyo badan yoona markaas ku jeedaan dalka shiinaha iyo ku kahan cudurkan coronavirus dhugunsidayaal warkiisan kula dirateen raadiyaha warsan hamiinnimadan sidan waa surunkan yaninka dhonyi warka waliba sinadiraysiyaanoo jecel u ah waliba farsameeya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan asxaabtii warkolag iibgaatiyaan mahnage cid alaala idii warkaana dhaaf waliba usriyadan ku fiirsan kare website-ka raadiyaha oo warsan radio dot com intii warkan warlamadi reedanku kulma doonnaa hamiin fayla